assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay ciidul adxal mubaarak weli waxaan dhex muquuranaynaa jadwalkeenna idaacadeed markaana waxaad ku soo dhowaataan barnaamij ku saabsan fantasiya iyo ciyaaro oo maalintii labaad ee ciidda ka dhacay deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose waxaana barnaamijkan si wada jira u soo jeedinaya ibraahim iyo mahad cubayd
ciida oo nabad ku ciid ahlu tawxiidkow cida ciisiyo sharaf ku ciid adduun meel kastoo joogtaan ciida carafa timi ciid wanaagsan ku cida bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamij kale oo xiise badan oon ka soo tabin doonno fagaaraha weyn sayid maxamed cabdulla xasan magaalada kunyabarow wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose dabaaldeg qurxoonoo dadku wada jeclaysto loo wada dudaayo naftu ay danaysaan idiin duubayaaye darankiina isiiya waa maalintii labaad ee ciidul adxa almubaarak waxaan ku sugannahay fagaaraha weyn ee sayid maxamed cabdulla xasan magaalada kunyabarow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose maantay waa ka duwan yahay tartanka maalintii shalay jawiguna waa ka qorxoon yahay waa laiswada diyaarinayaa guud ahaan tartamayaasha dhankayga midig waxaa taagan waryaheena mahad cubayd cali oo ka mid ah wariyaasha idaacadda islaamiga alfurqaan oo maanta iyo maalintii shalayba aan wada tabinayno munaasabadda ciidda ee magaalada kunyabarow mahadow soo dhowow waxaan ku leeyahay mar kale ciid wanaagsan taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal
ibraahimow waad mahadsan tahay waana dhowahay allahna hanaga wada aqbalo acmaasha saalixaadka dhammaantaynba intaas haddii aan ka gudbo waa mar kale iyo fagaaraha sayid moxamed cabdulle xasan ee deegaanka kunye barrow waa galabkii labaad ee aan dhegaystayaasheenna u soo tabinayno barnaamij xiise badan oo galabta la filayo inuu halkan ka dhaco waxaana rajaynaynaa insha allah inuu ka xiise bato kii hore ee aan sii daynay maalintii shalay insha allah waayahay mahadow war badan maanta ma yaalo tartamayaasha ayaa soo safan mahadow ma lagaaga sheekeeyey jadwalka maanta ciyaaruhu ay u dhici doonaan hal iyo labo maxaa lagaaga sheegay maanta waxyaabaha xiisaha leh oo dadku ay wada sugayaan waxa laga yaaba dadku inaanu ogeyn laakiin wariyaasha si hoose ayaa loogu baasaa moogta si mataqaana ay u tabiyaan waxyaaba laguu sheegay oo maanta lagu tartami doono marka mahadow ma jiraan galabta waxaa la leeyahay halkan ciyaaro xiise badan ayaa lagu hayaa guddiguna waxay si hoose inoogu soo gudbiyeen jadwalka ciyaaraha dhici doona waxaa lagu bilaabayaa ayaa leeyahay galabta ciyaartii bootinta ama tartanka bootinta ciyaaro kale oo xiise badanna waa ay jiraan ayaa la leeyahay waxaa ciyaarahaasi ka mid ah ciyaarta biyaha kolleyba way arki doonaan dhegaystayaashu siday u dhacdo ciyaartaasi hase ahaatee maadaama ay jiraan ciyaaro kale oo aan u qarinay dhegaystayaasheenna islamarkaana xiise badan waxaannu leennahay la socda barnaamijka kuna dhegaysta insha allah waayahay mahadow aad baad u mahadsan tahay mahadow markanna tartankii ayaa toos loo gelayaa tartankii ayaa toos loo gelayaa xaafado ka mid ah xaafadihii tartamayay ayaa garoonka soo galay waxaa la taagay laba tiir waxaa la saaray tubbo si looga boodo tiirarkaasi mahadow haddaan sharxo waxay leeyihiin maraatib ama jaranjarooyin oo hadba marna kor loo qaadayo marna hoos loo dhigayo hadda waxaa lagu bilaabay meesha u koraysaa lagu bilaabay mahadow sida kuu muuqato meesha u koraysaa la saaray waxaanu isleeyahay mahadow tan qof ka boodi karo mahadow tan qof ka boodi doono inaanu jiri doonina u malaynayaa tan ilaanna qofka istaaggiisa ayaa laga yaabaa inay ka dheer tahay marka mahadow tan yaanan ka hor dhicin waa tabin doonaa marka mahadow ciyaartii ayaa toos marka loo gudugelaya haye caynulislaam caynulislaam diyaargarow diyaargarow tartamaha caynulislaam kow labo saddex haye wuu soo orda aan aragna asna wuxuu sameeyo allahu akbar asna waa ku dhacay imta waa asna wuu ku guul daraystay waa yahay waa yahay labadii imaam baa haray labadii imaam imaam albukhaari imaam muslim imaam albukhaari diyaar garow tartamaha imaam albukhaari diyaar noqo tartamaha imaam albukhaari diyaar noqo kow labo saddex waa yahay tartamihii imaam albukhaari muxuu samayn doonaa isagana aan aragno allah waa yahay waa yahay xabadkuu ku qaatay waa waa yahay tartamihii imaam albukhaari ma uusan ku guulaysan waa tartamihii ugu dambeeyey imaam muslim imaam muslim bal aan aragna isagana inuu waddadii hore maro iyo inuu ka leexdo kow labo saddex waayahay waaya aan aragno aan aragna isagana allahu akbar isagana waa ku fashilmay taas macnaheedu waxa waaye afartii xaafadood waa ay ku fashilmeen waayahay haya afar cusub afar cusub soo dirsada xoogaha hoos baa loo dhigay derajada labaad ayaa loo dhigay afar qofoo cusub soo dirsada afar qofoo cusub afar qofoo cusub xaafad kasta hal qof waa yahay waa waa yahay afar qofoo cusub xaafad kasta hal qof isbowsiya fadlan tartanka bootinta waxaad sidaad arkaysaan xamaasad gaar uu leeyahay waa yahay labada xaafadood oo kale soo socda haye bartii laydin calaamaday istaaga isboobsiya waa hagaag mahadow maanta ciyaaruhu ciyaarihii hore way ka duwan yihiin waxaa toos loo wadaa oo ciyaarihii ayaa socda hadda waxaa la boodayaa bootin mahadow bal ka war bootitaan mahadow ibraahim horta sidaad arkayso halkan waxaa galabta ka socda ciyaaro kala duwan tartankiina sidaad arkaysaba waa uu bilowday haddana si toos ah ayaa lagu guda jiraa waxaana socota ciyaartii bootinta waxaana ku guuldaraystay dhammaanba dadkii ka qayb galay wareeggii ugu horreeyey oo waxaa leeyahay ilaa hadda cid ku guulaysatay ma jirto marka ciyaartuna weli waa ay socotaa faanolana fari kama qodna kooxdii labaad ayaa hadda la soo saaray afar qof oo hadda mataqaanaa meel kora loo saaray way boodi waayeen runtii oo mataqaanaa waxaan isiriba mahada ama baroweysa ama bootinta aniga ka fiicana nimankan ayaa isdhahay ma garatay bal adiga bootin saa isku tihin mahadaw ibraahimow haddaan aniga dhankayga ka hadlo anigu waxaan ku jiraa dhallinyaradii waagii hore ee soo bootimaysa jiray ama ka soo qaybgeli jiray ciyaaraha noocaan ah yaraantaydii ayaana ku soo barbaaray wax badanna waa ku soo guulaystay runtii anigoo dhallinyarada saaxiibadayda ah kala qayb qaadanaya laakiin galabta waxaan ka mid ahaa daawadayaasha iyo dadka tebinaya ciyaartan waana jeclaan lahaa ruhaantii inaan ka qayb galo laakiin waxaa ii diidaysa shaqada aan ku guda jiro waxgaag mahadow aad baad u mahadsan tahay imaam muslim ayaa dhaqaaqday waa ordaysaa waa ordaya waa ordaya waa ordaya waa boodaya wuxuu ku dhacay wuxuu ku dhacay mahadow tubadii ayuu ku dhacay tubadii ayuu ku dhacay marka tartamihii labaad ayaa dhaqaaqay mahadow mahadow wuu dhaqaaqay waa orday waa sigay aad buu u sigay mahadow waa sigay ninkaan ibraahimow ninkan dambe ee hadda fanaanada wuluugga ah wato ee imaamulbukhaari ka socdo waa uu dadaalay ayaa la dhihi karaa dadkii ugu dhowaay ee soo dhoweeyey bootinta ayaan filayaa inuu yahay sida aan arkayo
aad buu u dadaalay mahadow ninkaan aad buu u dadaalay samso ayuu ku kacay aa la dhihi kara samso
aljaziira diyaar noqo kow labo saddex aan aragno aljaziira asna inuu waddadii saaxiibkiis maray in kale wou ku fashilmay asagana waa yahay caynulislaam haye caynulislaam kow labo saddex isagana aan aragno wuxuu sameeyo haye allahu akbar allahu akbar tartamihii ugu horreeya ku guulaysta waay aan aragna marka xaafadda ugu dambaysa imaam muslim hadduu ku guulaysta isagana labadooda mar kalean ku celinaynaa waa yahay kow labo saddex aan aragno haye haye haye allahu akbar tartamihii labaad ayaa ku guulaystay haye labadiina soo laabta mar kale kor baa loo qaadayaa kor labadii tartame haddaa soo laabtaan labadii tartame labadii haddaa soo noqdaan labadii hadda labadii haddaa soo laabtaan kor u qaad labadii tartame haddaa soo laabtaan caynulislaam iyo imaam muslim ayaa iskugu soo haray tartankii bootinta bal aan aragna ayagana aye waxaan ku bilaabaynaa imaam muslim imaam muslim kow labo saddex haye aan aragno waa la dheereeyey ma ku guulaysan doonaa allahu akbar waa yahay imaam muslim waa ku guulaystay aye caynulislaam ma ka hari doonaa saaxiibkiis mise mar kale ayuu asna guulaysan doonaa aan aragno kow labo saddex haye haye haye haye allahu akbar waa yahay imaam muslim ayaa ku guulaysatay tartankii bootinta laba derajo waa yahay halkaas waa lagu kala baxay halkaas tartankii bootinta waa lagu kala baxay maasha allah waa hagaag marka ee bootintii waxaa ku guulaysatay imaamu muslim ayaa ku guulaysatay oo kaalinta koowaad qaaday macnaha marka ee, ka waran balka maanta ee, bootintan iyo dadka say u xiiseynaya ee qosolkooda iyo mahadoo bal ka waran
ee ibraahimow sidaa daawahaysaba ee loolan adagoo la galay xaafadaha kala duwanna dhex maray iyo koox walbaba dadaal iyo juhdi kala duwan ay bixisay ugu dambayntii waxaa ku guulaysaya leeyahay imaam muslim oo waxa ay isla tartameen ee, xaafad kale waa ayna ka guulaysatay xaafadaasi ama tartamayaasha xaafadaasi waa ay ka guulaysteen ayaa la dhihi karaa ee, qoladii kale ee la tartamaysay Ee, marka waa tartan adag ayaan dhihi karaa run ahaantii ee qof walibana uusan ka qaybgeli karin ilaa qof usoo diyaargarooba mooye Ee, mahadoo waa saad sheegtaye ee, weliba kooxaha waxaa ka mid ahay rag jilbaculus macnaha ayaa ka mid ahay jilbaculus marka bootin ma geli kartaan isleeyahay hadda awgaba xagga ka muuqda iyo dhannaan iyo isla fadhiyo iyo nabadoon cilmiyo isagana meelaha mataqaanaa fadhiyo iyo asxaabtan niyo marka haddii ay subahayd hadday boodi lahayn bal ka hor ciyaar see noqon leeda mahadoo Ee, run ahaantii waxaan isleeyahay odayaasha horta inta aysan boodin ka hor ee, aniga aragtidayda ee, maba aysan hawaysan lahaynaa isleeyahay bootinta maxaa ku- maxaa ku dhacday?
haddii ay geli lahaayeen kolley daawadayaasha unbay ka qosli lahaayeenaa isleeyahay sababtoo ah ee, way cuslaadeen waa jilba culus wey marka iyagu waa u waayeelinayaan um weye ee, kama soo qaybgelayaan ee isleeyahay bootinta laakiin khidad iyo fikraddii lagu boodi lahaa ayagaa keenaya ayay keenayaan ha Waa sidaas wey hagaag. marka ciyaaro waxaan isleeyahay oo markaan dhiman oo ay ka soo qaybgeli doonaan oo isla dibdhigayaan aan isleeyahay inay jirto marka een, ciyaarahan iyo siday u arkeen dadka ayaan marka fursad siin doonaa marka bal waxaad ka faallootaa qaabkay u dhacday ee bootintan iyo siday ku bilaabatay iyo hardanka dhex maray kooxaha Si fudud ay u bilowday.
haye kadibna waxay isku bedeshay Si adag haye yaa guulayso ugu dambayntii marka imaam muslim waa gartay Ee, adigu yaa taageeraysa marka hore oo is jeclaad inay guulaystaan imaam bukhaari haye malaha bukhaari yaa degantaa umaleeyaha may jasiira degan haye oo xaafadaada maxaad u garab istaagaysa haye may la fiicno
aragtiyay markaan ka hadlo macnaha rag weligii u tartami jiray guushana hadda imaam muslim ay raacday
Een, ma ka mid tahay adiga raggii waagii hore soo bootimaysa jira maya aniga marka hore yaraantii waa soo bootimi jiray laakiin hadda nawaaxiga intaa imaado macnaha mar tartan ma gelin Een, maadaama aad ka mid tahay raggii rugcadayaashahay waagii hore soo bootimaysa jiray galabta balqiimayntaada iyo hardanka kooxaa dhex maray ka hor maya horta qaab wanaagsan ay u dhacda tartanna macnaha lagu kala haraa ka dhacay marka ugu dambayntii raggii guusha raacday waa u hambalyahayna Een, markaad fiiraysa ragga bootinta ka qaybgelayay ma yihiin rag bootin yaqaano mase ee, rag bilbilaabay ogyihiin maya ragga bootinta yaqaan horta inkastoo dadka miyiga ay u badan yihiin raggan hadda bootin cayaaraya maanta macnaha ragga qaarna way yaqaaneen qaarkood ma aysa oqon
jazaak allah khayr wamaasanta insha allah gacdal fog soo dhigo aragtidaada bootinta Haye.
aragtida bootinta way fiicnayd walaalaha mujaahidiinta ilaahay koraa ka dhigay
Een, kooxo badan aad tartamayay hardan adagna uu dhex maray Ee, bal ka waran yaad jeclayd inay guulaysata marka hore
aniga gobolka ma degnin Ah, koraa ka imaaday Ee, dhimala insha allahu tacaala ma ka mid tahay dadkii waagii hore soo bootimaysa jira
maya maya weligay bootimo ma geed malaha galabtaa ku horeysa umaleeyaha ah maanta ay horeysa insha allahu tacaala Een, galabta saad halkaa arkaysay ee, bootinaa ka dhacday kooxo badanaa ku hardamay ee, waa lagu kala haray Ee, bal ka war aragtidaada ku aadan
walaal aad baan u faraxsanahay insha allah aad baan u faraxsanayo Een, soo celiyo waa barnaamijkaas farax badan weeyaan
Een, kooxo badanaa run ahaantii ee, hardamay xaafado kala duwanaa isreebay ugu dambayntiina waxaa ku guulaystay xafa- xaafadda imaam muslim sidaad arkaysaba Een, adigu ma ka mid tahay dadkii yaraantii soo bootimaysi jiray
waan ka mid ahaa waan ka mid ahaa bal qiimayntaada ka waran ciyaartan galabta halkan ka dhacday adi aad bay u quruxsanahay waa shay wanaagsan
ka soo qaybgal ka waran barnaamijkan aad ka soo qayb gashay infantasiyaha
wallahi bilaamkaas waa lagu farax weeyaan ilaahay ha nagu so- ilaahay ha noo daa'imo
Eh, جزاكم الله خيرا برنامجك نوحيق وحان ويرينا مجموعة صوت الرباط oo noo soo bandhigi doona nashiido loogu magac daray bulshada wilaayaadka Koine, koine, Koine.
koine, koine, Koine.
koine, kuño, koine, Koine.
koine, kuño, koine, Koine.
koine, kerlo, koine, Koine.
koine, kerlo, koine, Koine.
koine, kaiti wate, Koine.
koine, koine, Koine.
koine, kuño, koine, Koine.
koine, idan, koine, Koine.
koine, koine, Koine.
koine, kerlo, koine, Koine.
koine, kaiti wate, Koine.
koine, koine, Koine.
koine, koine, Koine.
koine, kumandoska, Koine.
koine, kumandoska, Koine.
koine, koine, Koine.
koine, koine, bulshada mar waan buurinaa marna waan bogaadinaynaa baaqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca bulshada mar waan buurinaa marna waan bogaadinaynaa baaqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca idinka bilaa dhulkane rabbi baad ku caabudane baatilna waad ka siifaysaan bulshada tawxiidka u kaca idinka bilaa dhulkane rabbi baad ku caabudane baatilna waad ka siifaysaan bulshada tawxiidka u kaca bulshada mar waan buurina marna waan bogaadinaynaa baaqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca bulshada mar waan buurinaa marna waan bogaadinaynaa baaqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca bay-adiina waa loo bogaa wilaayad bilan weeyaane bidhantiina lagu bantaa bulshada tawxiidka u kaca bay-adiina waa loo bogaa wilaayad bilan weeyaane bidhantiina lagu bantaa bulshada tawxiidka u kaca bulshada mar waan buurinaa marna waan bogaadinaynaa baaqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca bulshada mar waan buurinaa marna waan bogaadinaynaa baaqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca waxay gaalabeen buufiyaan boro bagantoo baafiyaan waa idinkii baree ku qaban bulshada tawxiidka u kaca waxay gaalabeen buufiyaan boro bagantoo baafiyaan waa idinkii bare ku qaban bulshada tawxiidka u kaca bulshada mar waan buurinaa marna waan bogaadinaynaa baaqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca bulshada mar waan buurinaa marna waan bogaadinaynaa baaqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca bariga afrika joogtaan birmadba aqsaa u tihiin ballantuya la ilowin bulshada tawxiidka u kaca bariga afrika joogtaan birmadba aqsaa u tihiin ballantuya la ilowin bulshada tawxiidka u kaca mar waan buurinaa marna waan bogaadinaynaa baaqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca bulshada mar waan buurinaa marna waan bogaadinaynaa baaqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca bidkaasi alleh oo maqan farxaden weli ma bilne waa inaan yahuud beegsanaa bulshada tawxiidka u kaca bidkaasi alleh oo maqan farxaden weli ma bilne waa inaan yahuud beegsanaa bulshada tawxiidka u kaca bulshada mar waan buurinaa marna waan bogaadinaynaa baaqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca bulshada mar waan buurinaa marna waan bogaadinaynaa baaqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca tawxiidka lawaad baarana bulshadana la gaarsiina barako jihaad weeyaane bulshada tawxiidka u kaca tawxiidka lawad barana bulshadana la gaarsiina barako jihaad weeyaane bulshada tawxiidka u kaca bulshada mar waan buurina marna waan bogaadinayna baaqinu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca bulshada mar waan buurinaa marna waan bogaadinaynaa baaqinu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca beeco jihaad baan ku jirnaa bahda alqaaciidane qaaliban baan bah waadaagnaa bulshada tawxiidka u kaca beeco jihaad baan ku jirnaa bahda alqaaciidane daaliban baan bah waadaagnaa bulshada tawxiidka u kaca bulshada mar waan buurinaa marna waan bogaadinaynaa baaqenu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca bulshada mar waan buurinaa marna waan bogaadinaynaa baaqenu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca baaqenu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca idaysana idaysanay odayaali ariiqatiyo obsala amiyaa ilaahay aan ku shukrina idaysanay idaysanay odayaali ariiratiyo obsala aan iyaa'idnay ilaahay aan ku shukrina idankii allayaa'ena idaysanay cibaadaysanay iseefiinen ololuhuma idaarafu waa inkirna idankii allayaa'ena idaysinay cibaadaysinay is-eefiinen olooluhuma idaarafu waa inkirna is-eefiinen olooluhuma idaarafu waa inkirna idaysanay idaysanay odayaali ariiqatiyo obsala aan iyaa'inay ilaahay aan ku shukrina idaysana idaysana odayaali ariiqatiyo obsala aan diyaarinay ilaahay aan ku shukrina waqti horba walaalhaynay walaayadana wanaajini waqti badanaana waaniday walnin sheegtay walaayada وقت خربا ولا العيني ولا يدنا وناديد وقت بضنا نواني داي ولي شكتي ولا يد وقت بضنا نواني داي ولي شكتي ولا يد ورشة ولا ولا يدنا ولا نملا يدينا إلي سنة إلي سنة odayaali ariiqatiyo obsala aan iyaa'inay ilaahay aan ku shukrina idaysana idaysana odayaali ariiqatiyo obsala aan iyaa'inay ilaahay aan ku shukrina calamkii islaamkoodiidne ilaalinen asluubtidine culmada ullanin haydo amarshana ilaalina calamkii islaamkoodine ilaalinen asluubdidinten ulmada ullanin haydo amarshana ilaalina ulmada ullanin haydo amarshana ilaalina idaysana idaysana odayaali ariiqatiyo obsala aan iyaa'inay ilaahay aan ku shukrina idaysana idaysana odayaali ariiqatiyo obsala aan iyaa'inay ilaahay aan ku shukrina ilaahay aan ku shukrina
waayahay jazaakum allahu khayran ee waxaa noogu xigta insha allahu tacaala ciyaar aada u xiiso badan waana ciyaarta xarig jiidka ciyaarta xarig jiidka ayaa noogu xigta biidn illaahi tacaala ciyaarta xarig jiidka waxaa ka qayb geli doona sideed sideed qof xaafad walba waxaa u soo kici doona insha allahu tacaala sideed qof intaysan soo kicin ha soo dirsadaan afar qof oo nasiibkooda u qaada jazaakum allahu khayran min hal qof min hal qof oo nasiibka u qaada ha soo istaagaan allah idin barakeeyo min hal qof soo dirsada kadibna sideed sideed qof ayaa insha allahu tacaala tartanka xaafad walbaba uga qayb geli doona biidn illahi tacaala jazaakum allahu khayran taleefanada la soo baxa jazaakum allahu khayran taleefanada la soo baxa taleefanada la soo baxa allah idin barakeeyo kaar baan yeerinayaa mar kale waayahay waan bilaabayaa haye sideetan iyo lix soddon iyo shan konton iyo laba toddobaatan iyo lix labaatan iyo lix eber lix sideed soddon iyo sideed toddobaatan iyo labo aan ku celiyo sideetan iyo lix soddon iyo shan konton iyo laba toddobaatan iyo lix labaatan iyo lix eber lix soddon iyo sideed toddobaatan iyo labo si tartiibaan u yeeriya dabcan waa lagu shubtaan filaya yaa ku shubtay haye waxaan u malaynaya kaas ma noola waayahay baaraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayran waayahay haye min hal qof haye kow iyo laba ayaa lagu bilaabi doonaa afar iyo saddexna gadaal bay jiri doonaan insha allahu tacala yaa kow haysta kow kow yaa haysta marka adi adi maxaa tahay xaafadee aljaziira adna caynulislaam bas caynulislaam iyo aljaziira lagu bilaabaya waxaa mahadoo markaan diyaargarow ku jiro mataqaanaa een tartamayaashii xaafadaha magaalada kuyabar ayaa haatan mataqaanaa een diyaargarow ku jiro ee tartan waxaa la leeyahay waxaa la gelayaa markaan oo hadda la sheegayaa tartankii xaragjiidka waa tartan aad u xiiso badan hadba waxaa weeye meeshan muruq ayaa looga baahaya mahadoo muruq muruq ee bal ka waran ee tartankan la leeyahay waa la gelayaa mardhow een xaragjiidka ee mahadow ee bal ka waran een ibraahim war sidaad horey u sheegtaba waxaa loo diyaar garoobayaa cayaartii xarigjiidka oo ah qof waliba xooggaagu yuusan ku ceelin ee marka waxaan islahay ee koox waliba muruqeeda iyo ragga ugu xoogga badan ay la soo bixi doontaa ee halkanna waxaa ka dhici doona inaan islahay run ahaantii hardan cagaha dhulka la gashto waa tahay mahadow diyaargarowgii ayaa lagu jiraa oo xargihii ayaa la diyaarinayaa mahadow diyaargarowgii xaragjiidka ayaa lagu jiraa oo dambas oo macnaha noqon doonto xuduud oo qofkii meeshaa la dhaafiyo mataqaana mahadow laga guulaysan doono ayaa la samaynayaa dambastii ayaa la shubayaa ee xargihii ayaa la soo wadwadaa een waxaa weeyaan waxaa waaye caynul islaam iyo imaamu muslim ayaa si toosa hadda garoonka usoo geli doona insha allahu tacaala min sideed qof oo caynul islaam iyo imaam muslim ayaa marka garoonka hadda soo gelaya way soo diyaarsanayaan Een, way soo socdaan Een, ma hadow dad maaragtay waxaa weeyaan meeshaan meeshii hadda haddii looga baahnaa dad xiit xiitaha bootintii dad xiit xiitaha oo caata hadda waxaa loo baahan yahay ninba ninka ku ad adag yahay oo dhulka si fiican u qabsan kara ayaa loo baahan yahay bal ma hadow bal ka war xarigjiidkaani sidii loogu diyaargaroway ibraahimow ee, sidaad sheegtayba ee kooxuhu ay diyaar garoobayaan waxayna dhexdooda ka raadinayaan kan ugu awoodda badan ama waxoogaa ugu taakroon ay dhexdooda ka raadinayaan rag badan oo murqawaaweynaa la soo bixiyey maasha allah ayaan leenahay ee, run ahaantii qaar badan oo aan garanayana ee, waa ay ku dhex jiraan Een, oo xataa qaarkood aan ka warhayo in ay ku habboon yihiin inay tartan ka qayb qaataan hase ahaatee een, waxaa la- la yidhaahdaa ee, sidaan horeyba u sheegnayba farda la isku hayo la iskuma faaniyo waxaana islahay run ahaantii xataa xoog keliya maahane xirfad buu u baahan yahay islaha tartankan waayahay mahadow haddaan kula kaftamo oon ka hor dhaco tartanka waxaan isleeyahay waxaa lala kici doonaa isleeyahay caynulislaam in lala kici doonaa u malaynaya lianna ragga ka soo horeeyo iyo ragga soo socda mahadow markii laisku fiiriyo ciyaartu dee waxay iska noqon kartaa meesha la qiyaasaya maana meelshi- meesha kale ayay aadi kartaa marka bal aan aragno ciyaartu say noqoto insha allah xariiqinta caddaankaa qoladii la gaarsiiyey waa laga guulaystay waa macnaheeda waan bilaabaynaa markaan saddex gaaraad bilaabaysaan kow labo saddex waayahay aan aragno aan allahu akbar imaam muslim waa la kacday caynulislaam waa lala tegey kooxdii ugu horraysay ee caynul islaam ayaa markii ugu horraysaba la jiitiyey waxaana ka guulaystay imaam muslim imaam muslim ayaa guulaystay guusha ayay ka qayb qaadanayaan ibraahim oo baldhankaa ka waran mahdow mahdow ee ciyaar se- sideeda waa waa la saadaaliyaa markii ugu horreysay waan arkay waa taan saadaalinayey sidii aan sheegay noqoteen hore lagala kacay xataa isjiidjiid lama gelin sidii cunug yaroo la ximbaaraya cunug yaroo nin weyn ximbaaraya oo kale loo qaatay macnaha isjiidjiid iyo iscelcelinba ma dhicinba marka waayahay mahdow ciyaartu hadday ku laatay waxaa ii muuqdo awgaab awgaabaa ii muuqdo ii dhanaan awgaab ii dhanaan ayaa ciyaarta ka mid ah xaragiidkii ayay gelayaan waa yahay waa yahay waa yahay xaafadda jasiira ayaa tartanka marka maaragtay si toosa u wada awgaab ma dadka xaragga jiida jira doona ayuu ku jiraa awgaabo bal ka hora ciyaartan إن شاء الله تعالى وحان روى مانت قلبت أنه قول كد ماشي قلبت إن شاء الله تعالى hay hay eh, asxaabtii hadda kaa horeysay hal mar ayay wax jiideen adinka ma sidaasa wax yeeli doonta مية أنا هل بروح أنا نطلق كفتون حاجة ماشي إن شاء الله تعالى dhanaan dhanaan dhanaan dhanaan insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhi waxaan rabnaa ku guulaysano maadaama odayaal aan nahayno si xolay inaan ka guulaysana armaadka waayahay waayahay waayahay dhanka kale xaafadda la tartamaysa aljaziira ee bukhaari ayaan markaan aan siin doonaa haye bal ka waran ka waran ma ka waran dareenkiin ka waran maasha allah waan ku faraxsanahay dareenkeenu imaam bukhaari waxaan u joognaa xarig inaan jiidno hadda saacadda haye haye kulaya in rajaynayna insha allah waa hagaag ee mahadow diyaargarowgii u dambeeyey ee tartanka qaybtiisa labaad ee xaragjiidka ayaa lagu jiraa xaafadda jasiira iyo xaafadda bukhaari ayaa tartanku markan u dhexeeya jasiira waxaa ka soo jeedo rag la yaqaan jilbo culus ah waxaa ka mid ah awgaab dhanaan ayaa ka mid ah marka een, ciyaartan tii hore anigu waa tan saadaaliyey mahadow bal tan saadaali adina ibraahim oo raggan kale ee ka socda xaafadda bukhaari iyagoo ma yareystaan oo rag waaweyn oo murqahooda kuuskuusan yihiin ayaa ku jira ee mana ahana isleeya run ahaantii ciyaarta ciyaar fudud ee waxaan haddii aan saadaali isdhihi karaa waxay noqon doontaa ciyaar lagu hardamo oo sidii hadaaya ku dhacday ee caynul islaam oo kale aysan halkan ka dhicin oo aan horey lagala boodin ee balse waan arki doona insha allahu tacaala wixii alla qadaraya halkan ka dhici doona waayahay diyaargarowgii u dambeeyey ayaa lagu jira imaam albukhaari iyo mataqaanaa eh, jasiira ayaa tartanka gelaya markan diyaargarowgii u dambeeya lagu jira ragga qaar gacmaha ayay dhuulka mataqaanaa ciidda marsanayaan si xaragga gacantu u qabto diyaargarowga meeshii u dambeeyey ayuu marayaa diyaargarowga meeshii u dambeeyey ayuu marayaa mahadow Ee, midna waxaan islahay ee, ee, ibraahimu maadaama kooxda aljaziira ay u badan yihiin odayaal la wada garanayo ee, waxaan isleeyahay run ahaantii odayaashaas waa lala kici doonaa maadaama ay tabartoodii iyo xooggoodii ay horey u soo cuneen waayahay mahadow way bilaabatay ciyaarta way bilaabanaysaa way bilaabatay meeshii u dambeysay ayay maraysaa waayahay waayahay waayahay waayahay ciyaartii ayadoona bilaaban baa mahadow lisjiiday mahadow ciyaartii ma bilaaban laakiin waa lisjiidayaa ciyaartii ma bilaaban baa laleeyahay laakiin waa mahadow waa lala kacay imaam bukhaari waa lala kacay laakiin ciyaartiina ma bilaaban waayahay mar kale ayaa lagu celinaya marka mar kale ayaa lagu celinaya ciyaarta mar kale ayaa lagu celinaya ciyaarta ibraahimu maadaama ee, xaafadda bukhaari markii ugu horreysaba iyadoo ciyaartu bilaabmaan la qalqalgeliyey maxaa is leedahay wallaahi mahadow eh, waxaa laga yaabaa eh, xiriiryaha inay maqlayeen oo u dhahaya ciyaarta ma bilaaban sidii ay isku dhiibeenaa dhici karto laakiin haddee hadda ayay ishaayaan hadda ayay ishaayaan sidii hadday aan u fududaaday uma fududaan doona hadday de waa rag baan arkay waa iska qiyaasay oo sidii aan sheegay noqotay laakiin labadan kuma degdegi doono laakiin fagaaraha ayaa kala saari doona mahadow fagaaraha ayaa kala saari doono kow baa la yidhi way bilaabatay way bilaabatay bukhaari ayaa la jiiday waa la jiiday u bukhaari imaamu bukhaari ayaa la jiiday waayahay xaafadda jasiira xaafadda Ja- jasiira ayaa ku guulaysatay ayaa la dhihi karaa mahadow awgaab awgaab ayaa runtii faraxsan awgaab
waaw ibraahimow ee, waxaa guulaystay xaafadda jasiira waayahay mahadow xaafadda jasiira oo hadda guulaysatay ee xaafaddii hore ee imaam muslim ee hore u guulaysatay ayaa marka tartan fiinala dhex mari doonaa ayagii ayaa tartamaya markan ayagaa laysku keenay waan arki doonaa marka mahadow tanna sidan kuu sheegi doono tanna kuma degdegi doona aniga tan tan maaragtay mahadow marada igama dhici doonto tan ciyaar adag weeye ciyaar adag weeye ciyaartan waa ciyaar adag tartan tartamyaashii hore u soo guulaystay ee imaamu muslim iyo jasiira ayaa markaan tartanka fiinal loo qabanaya micnaha tartan gebagabaa loo qabanaya oo xarigjiida haddana waa ciyaartu dee way bilaaban rabtaa haye waa laba kooxood oo labaduba soo wada guulaystay guusha rasmiga ayay gacanta u geli doontaan waan arki doonaa insha allahu tacaala haye imaam muslim iyo aljaziira waa yahay haye kow labo saddex aan aragno waa la isberi leeyahay waa yahay allahu akbar aljaziira la tagtay aljaziira aljaziira ayaa ku guulaysatay tartankii xarig jiidka waayahay mahadow mahadow aljasiira ayaa guulaysatay mahadow mahadow aljasiira ayaa guulaysatay waa la dafay imaamu muslim waa la dafay waa la dafay waa la jiiday waayahay aljasiira ayaa guulaysatay dhanaanow dareenkaaga bal ka war dareenkayga shacuurteeda aad iyo aad bay u faraxsan tahay insha allahu tacaala waa ciyaarteena oon ku guulaysana runtii dareenkayga bala soo koobiga sida uu yahay shacuurteeda aad bay u faraxsan tahay runtii kula gafto maalmiciida lagu jiray hil badan socontaas leeyahay macnaha si dadka u Runtii jiido waxaan socon runtii soor iyo waxaan socon macnaha maanta maraq iyo waxaan socon hilib aan soconay aad baan ugu faraxsanaa macnaha kulankan macnaha ku guulaysanay waayahay madow aad baad u mahadsantahay markana awgaab ayaan fursada siin doonaa oo runtii u u tartamayay aljaziira oo mataqaana laba xaafadood ka guulaystay awgaab dareenkaaga ka war maasha Allah danke dareenkeeda aad aad uu fiican yahay aad baan u faraxsanahay horaan waxaan u irin marka waan koraa marooda marjaha maalin cadooy mar ummadahayo ummadahayo qulinka marka waan koraa marooda marjaha maalin cadooy marka ummadaha kama dahan ee mataqaana maroodi haddaa marjisay oo maroodi marji
waa shirib aad u cajiib u ahaa shirib aad u cajiib u ahaa waa awgaab ka waran marka ee tartan adag ayaad ka qayb gasheen laba koox ayaad ka guulaysateen oo isku xigta isku xigta weliba oo isku xigo waa loo nasanin bal ka waran dareenkaaga marka dareenkeeda aad iyo aad buu u fiican yahay farxadeedana aad bay u hersaraysaa maadaama aan aad iyo aad u- u helana inaan ku guulaysto kooxayaan labadan koox aan ku guulaystay aad baan u faraxsanah waayahay aad baan kaaga mahadcelinayaa awgaabow ee tartamyaasha wiil aad u da'yar ayaan fursadda siin doonaa Een, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Een, xaafadda aljasiira ayaad u tartamaysay een, tartan xarag jiida ayaad maaragtay ee, aad kaalin ka gasheen bal ka waran dareenkaaga درنك أدي هذا وفي عين ما شاء الله حد بلا مجر waxaa noogu xiga insha allahu tacaala su'aalo su'aalo waxaad fursad haysataan hal daqiiqo fursad waxaad fadlan buuqa ilaaliya barnaamijkeenni ayaan weli ku jirnaa su'aalihii su'aalo ayaa noogu xiga waayahay su'aasha waxaa iskale imaam muslim sidii lambarada kow iyo laba iyo saddex loo kala helay ayaan ku wadaynaa imaam muslim su'aashan idinkaa iskale waxaad haysataan muddo hal daqiiqa insha allahu tacaala su-aashuna waxay tahay sida tan sheeg suurad qofkii akhriya toban jeer qasri jannada looga dhisaayo sheeg suurad qofkii akhriya toban jeer qasri jannada looga dhisayo sheeg suurad qofkii akhriya toban jeer qasri jannada looga dhisaayo jawaabtaan idinka sugaynaa imaam muslim muddadaad haysataan waa hal daqiiqo
abdi uuday aliyow oo qaryow oo kooxda imaamu muslim jawaabta oo aayatul kursi
waa yahay tartamahaas u tartamaya xaafadda imaam muslim su-aashii la weydiiyey oo ahayd sheeg suurad qofkii akhriya toban jeer qasri suuradda lo eh, qasri jannada looga dhisayo jawaabtii laga rabay wuu hareer maray wuxuu sheegay inay tahay aayatulkursi sax ma aha waa suuraddaasi waa suurat likhlaas suuraddaas waa suurat likhlaas qul huwa allahu waa yahay su-aasha xigta waxaa iskale caynulislaam su-aasha xigta waxaa iskale caynulislaam dhagaha fura caynulislaam waxaa iskale su-aasha xigta caynulislaam waxayna tahay sheeg halka uu ku dhashay imaam imaam axmed ibnu xambal sheeg meesha uu ku dhashay alimaam axmed ibnu xambal sheeg meesha uu ku dhashay alimaam axmed ibnu xambal jawaabtaan idinka sugaynaa caynulislaam
magacay waa cajbaar faarax maxamuud waxaa uu tartamayaa xaafadda caynislaam haddaa su-aasha jawaabta isku dayo waxaa waaye waddanka ciraaq gaar ahaan baqdaad
tartamahaas u tartamayey xaafadda caynulislaam su-aashii la weydiiyey ee ahayd sheeg halka uu ku dhashay alimaam axmed ibnu xambal jawaabta uu ka bixiyey waa mid sax ah waana magaalada baqdaad waxayna leeyihiin laba derajo waayahay jazaakum allahu khayran ciyaaro aad u xiiso badan ayaa noo soo socda laakiin waxaan ka hormarinayna inaan u yeeraynaa majmuucad sawt ribaad oo mar kale noo soo bandhigi doona nashiido sawt ribaad ayaan mar kale u yeeraynaa jazaakum allahu khayran waayahay intay soo socdaan waxaan sii gelinaynaa kaar la soo baxa taleefanada taleefanada la soo baxa mar kale ikhwaani aan yeeriya lambarka siddeetan iyo toddoba lixdan iyo toddoba afartan iyo kow sagaal sagaal afartan iyo toddoba lixdan iyo lix soddon iyo afar toban iyo siddeed waayahay siddeetan iyo toddoba lixdan iyo toddoba afartan iyo kow sagaal sagaal afartan iyo toddoba lix lix soddon iyo afar toban iyo siddeed waxaan filayaa in lagu shubtay mar saddexaad ku celiya ilayhi guddiga aan ku celiyo siddeetan iyo toddoba lixdan iyo toddoba afartan iyo kow sagaal sagaal afartan iyo toddoba lix lix soddon iyo afar toban iyo siddeed waa yahay kaarkaasna waxaan isleeyahay waa uu gacan galay inuu gacan galay ayaan rajaynayaa waxaan sugaynaa majmuucad sawt ribaad ciida oo nabad ku ciid islaamkoo wada ciida ciida oo nabad ku ciid ahlu tawxiidkoo ciida ciida oo nabad ku ciid islaamkoo wada ciida ciida oo nabad ku ciid ahlu tawxiidkoo ciida ciisiyo sharaf ku ciid adduun meel kastoo joogtaan ciid carafa timi ciid wanaagsan ku ciida ciisiyo sharaf ku ciid adduun meel kastoo joogtaan ciid carafa timi ciid wanaagsan ku ciida ciida oo nabad ku ciid islaamkoo wada ciida ciida oo nabad ku ciid ahlu tawxiidkoo ciida ciida oo nabad ku ciid islaamkoo wada ciida ciida oo nabad ku ciid ahlu tawxiidkoo ciida alle mahadis anaaw iyo in kaloo badan waxa maanta ku cidnaa wilaayaad islaami ah alle mahadis anaaw iyo in kaloo badan waxa maanta ku cidnaa wilaayaad islaami ah ciida oo nabad ku ciid islaamkoo wada ciida ciida oo nabad ku ciid ahlu tawxiidkoo ciida ciida oo nabad ku ciid islaamkoo wada ciida ciida oo nabad ku ciid ahlu tawxiidkoo ciida caalamkeennu waa tawxiid raayadii abulqasim islaam baanahay abi dulmiga aan aqbalin caalamkeennu waa tawxiid raayadii abulqasim islaam baanahay abi dulmiga aan aqbalin ciida oo nabad ku ciid islaamkoo wada ciida ciida oo nabad ku ciid ahlu tawxiidkoo ciida ciida oo nabad ku ciid islaamkoo wada ciida ciida oo nabad ku ciid ahlu tawxiidkoo ciida ummad yehay isku tiirso caawi walaalka dhiban cadowgaaga iska jiir mar walba kaasho ilaah ummad yehay isku tiirso caawi walaalka dhiban cadowgaaga iska jiir mar walba kaasho ilaah ciida oo nabad ku ciil islaamkoo wada ciida ciida oo nabad ku ciid ahlu tawxiidkoo ciida ciida oo nabad ku ciid islaamkoo wada ciida ciida oo nabad ku ciid ahlu tawxiidkoo ciida ahlu tawxiidkoo ciida bulshada wilaayadku maqlaan nicmada baarigeenkata bilaahi baynu ku dhaarane baari samaad baan haysana bilaahi baynu ku dhaarane baari samaad baan haysana bulshada wilaayadku maqlaan nicmada baarigeenkata bilaahi baynu ku dhaarane baari samaad baan haysana bilaahi baynu ku dhaarane baari samaad baan haysana badbaado baynu haysana boobiyo dhaacan laga baqin bishaaro weeye bilkhayr dhaha bulshadeenu baynu ku gaar tahay meelaha kale baaroor diqba waa baryaba kaasoo yartaa bulshada wilaayaadku maqlaa nicmada baarigeen karta bilaahi baynu ku dhaarane baari samaad baan haysana bilaahi baynu ku dhaarane baari samaad baan haysana bulshada wilaayaadku maqlaa nicmada baarigeen karta bilaahi baynu ku dhaarane baari samaad baan haysana bilaahi baynu ku dhaarane baari samaad baan haysana maaraasho diineed baa jirto boqolaal baraayaal baa joogaan baabkii tacliinta noo furan khayraadka maanta burqana sacbaada aan ka buuxsano sacbaada aan ka buuxsano bulshada wilaayaadku maqlaa nicmada baarigeen karta bilaahi baynu ku dhaarane baari samaad baan haysana bilaahi baynu ku dhaarane baari samaad baan haysana bulshada wilaayaadku maqlaa nicmada baarigeen karta bilaahi baynu ku dhaarane baari samaad baan haysana bilaahi baynu ku dhaarane baari samaad baan haysana barbaarta iclaamka tabin bishaaro lagu bogsado bacdaad furqaan io andalus bulshoy dhammaantiin ku xirma b b sidaa been qaawan bay waa baryaba ay baahisa waa baryaba ay baahisa bulshada wilaayaadku maqlaa nicmada baarigeen karta bilaahi baynu ku dhaarane baari samaad baan haysana bilaahi baynu ku dhaarane baari samaad baan haysana bulshada wilaayaadku maqlaa nicmada baarigeen karta bilaahi baynu ku dhaarane baari samaad baan haysana bilaahi baynu ku dhaarane baari samaad baan haysana sawtu riwaad ayaa haatan garoonka ka baxday mahadow nashiiddo ayay soo bandhigeen sawtul ribaad oo ka mida mujaahidiinta oo nashaadaadka dadka ka qayb qaadanaya bal ka war nashiidooyinka ay soo bandhigeen
ibraahim runahaantii ee anaashiidda ay soo bandhigeen runahaantii waxay ahaayeen kuwo aad u taysan waxaa la xasuustaa oo horey loo dhegaystay dhegaystayaashuna ay maqleen kuwii maalintii shalay halkan laga tabiyey ee ka baxay idaacaddii islaamiga alfurqaan runahaantii ahaa anaashiid aad u xiiso badan daawadayaashan waxaa isleeha galabta mar labaad ay goobjoog u ahaayeen sawtu ribaad iyo halkan waxa ay ka dhigeen waayadii hore ciidaha waxaa lagu soo bandhigi jiray mataqaanaa nashiidooyin mataqaanaa carabiya mise nashiidooyin sawaaxiliya sanadkan shabeellada hoose waxay go'aan ku soo gaartay in mataqaanaa nashiidooyin soomaaliya dadka wax lagu gaarsiiyo bal ka waran dadka mataqaanaa dadka nashiidooyinka soomaaliga iyo say u xiiseeyaan iyo bal ka waran qaar waxa taa waxaa ku jiro nashiidooyin maymay lahjada ayaa ku jiro bal ka war nashiidooyinkaas
ibraahimow waxaan isleeyahay markaan dhowr dhinac ka eego kow horta dadka tartanka hogaaminaya iyo guddiga tartanka waxay fahmayaan islaahay daawadayaasha iyo luqadda ay wax ku fahmayaan midda labaadna maadaama shabeellaha hoose la joogo waa lagama maarmaan in maymay wax lagu qaado sababtoo ah dad badan oo maymay ku hadlaa halkan ku sugan saasaan isleeyahay haddaan kula kaftamo wakhti iska ciid iyo munaasabad iyo kaftan ayaa lagu jiraa bal ka waran adigu maymayga wax ma ka fahmaysa adiga mahdow
ibraahim waagaygii hore maymayga ma aanan fahmi jirin run ahaantii aadna waa igu adkaa maadaama aanan ku soo karin ee deegaano looga hadlo taas ayaana sabab u ahayd aan isdhihi karaa laakiin waayihii dambe ee aan soo dhex galay dadka ku hadlo waxaad mooddaa inay wax badan igaga baxeen oo halkaas wax badan aan ka fahmay laakiin ilaa iyo hadda waxaan taaganahay ee in aanan si fasaaxo leh ama ee si nadiifa aanan ugu hadli karin waa hagaag weli dhegaystayaal idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad nagala socotaan meel walba oo joogtaanna waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu taqabal allaahu mina waminkum saalix alacmaal ayaan idin leenahay fagaaraha weyn ee magaalada kunya barow ayaan ku sugannahay oo ciyaar xiise gaara mudan ka socota waa maalintii labaad ee ciidul adxa almubaarak ciyaartu maanta maalintii shalay way ka nashaad badan tahay oo way ka mataqaanaa xaraarad fiican tahay si guud ahaan habkay u socota ciyaartu aad ayuu u wanaagsan yahay haatanna afar baaldi ayaa halkaa lasoo dhigay afar baaldi ayaa halkaa lasoo dhigay waan arki doonnaa haddaba baaldiyadan biyaha ku jiro iyo sida loogu tartamo waan arki doonnaa xaafadaha ayaa hadba dad ka soo istaagaya oo mataqaanaa biyaha u sii socda waan arkaynaa tartanku siduu noqdo waayahay mahadow ciyaar xiise badan oo runtii igu cusub ayaa bilaaba rabta mahadow ciyaartan bal ma- maxaad ka og tahay oo weli mau aragtay maxaa macluumaada ka haysaa een, een, mahadow waa mahadsantahay ibraahimow dadka yaqaano waxay sheegayaan in ciyaartani tahay ciyaar run ahaantii ee aad u xiiso badan islamarkaana ah ciyaar adag oo ciyaartan waxay u bilaabanaysaa le sidaad arkaysaba laba sakeela midna hore u jiraa midna gadaala u jiraa Ee, dhanka kalena qof welibo labada kooxood ka mida ee halkan ku jira waa imaamu muslim iyo caynul islaame wuxuu qof weliba gacanta ku wataa galaas marka waxaa leeyahay galaaskaas ayaa baaldiga hore jiro oo safka kooxda safka ku jirta qofka ugu horreeya baaldiga ka horreeya ayuu gelinayaa ee uu uu biyo ka soo darayaa biyahaas wuxuu ka dhiibayaa ayaa leeyahay isagoo madaxiisa dul marsiinaya gadaashiisa wuxuuna ku shubayaa galaaska uu hayo qofka ka dambeeyo ee qofkaasna isaguna wuxuu ku sii shubayaa ayaa leeyahay biyaha galaaska loogu shubay een, qofka ka dambeeyo ilaa ay uga tagto qofka ugu dambeeyo qofka ugu dambeeyana wuxuu biyaha galaaskiisa ku jiro ku shubaya ayaa leeyahay ibraahim uu ee, baaldiga ka dambeeyo marka run ahaantii waa ciyaar aad u adag waa arki doona insha allahu tacala wax halkan ka dhaco iyo natiijada ka soo baxda tartanka hadda u dhexeeya caynul islaam iyo imaam muslim waayahay mahadaw aad baad u mahadsan tahay waa tartan aad u adag runtii waa la diyaar garoobaya nin walba waxa uu gacanta ku haystaa een, galaaskiisa biyihii ayaa mataqaanaa een, waan arki doonaa marka had adbasay noqoto een, nin kaa dambeeyo inaad galaas biyo ugu shubto waa xaalad adag weeye runtii laakiin tartanka ayaa runtii maaragtay sidaaba u adag waan arki doonaa mar dhow waxaa bilaaban doona mataqaanaa een, tartankaas ayaa bilaaban doona xaafadaha tartamaya xaafada caynul islaam ayuu u tartamaya ibraahim nation haddana een, tartanka mataqaanaa biyaha baaldiga ayaa kooxdiisu ay ku jirtaa oo iskudubaridkiisu isaga uu leeyahay ibraahim nashimow bal ka waran ciyaartan hadda socota bal ka waran ciyaartan waa horta ciyaar nagu cusub annaga waana soo diyaarinay waxaan rajaynaynaa xoogna maha bahasha inaan ciyaartan ku guulaysana rajayna insha allah waa xeelad iyo farsamo meeshaan rag waaweynah ka muuqdo xaarigana la jiidi maayo bahasha xigmada horta markii xigmadii loo soo diyaarinay insha allah raxmaan aad baad u mahadsan tahay een, weli waxaa la dhihi karaa xaafaddiina een, caynul islaam ragga ugu yaryar ee tartamayaasha ayay runtii ku jiraan een, raggaana waa rag inta badan mataqaanaa ragga yaryar waxaa la dhahaa dadka maskaxdooda way fiican tahay markay noqoto su'aalaha mataqaanaa ee diiniga iyo mataqaanaa meelahaasaad kaalimo ka qaadi doontaan laakiin wixii xooga hadday waa laydin dafay mataqaanaa xaragjiidkii bal ka war xaragjiidkii ee misdhehiisa in laydin jiidi doono leanna rag yaryar baa mataqaanaa kooxdaada ka socta ibraahimow haa maya annaga waa aaminsaneen runtii xarig jiidka iyo waxyaabaha xooggal inna loo xoogshan aaminsaneen laakiin annagana kolley waxaan qarsanayna waxbaana noo harsan wax badanaa dhiman waayahay aad baad u mahadsantahay ibraahim nashinow mahada waaye ibraahim waxaan isleeyahay ee, kooxdan caynul islaam waxay yaryarka u soo bixisay ee, in ay u fududaato biyaha ay gadaal ka taagayaan run ahaantii saasaan isdhihi karaa sababtoo ah ee, carruurta yaryar ee, way muruq jilicsan yihiin wayna gacmo fudfud yihiin marka waxaan isdhihi karaa taas ayaa keeni karta run ahaantii ee, inay usoo bixiyaan oo sidaas ka dhigaan waa hagaag waa way bilaabatay kooxihii waa ay tartamayaan waa ay socotaa waa la isugu shubayaa galaasmankii biyaha ee, waa ay socotaa ee, waa la isku didiibayaa run ahaantii imaam muslim ayaa wadda hawshaasi waa ay socotaa waa ay socotaa ciyaarta biyihii ayaa la isku shubayaa rag badan ayaa isqooyey ee, ragna waxay la gefayaan ee, galaasmankii ay biyaha ku shubayeen oo way hareer marinayaan waxaan arkayaa wiil yar oo caynul islaam ka tirsan oo biyaha bannaanka ku shubaya mar labaad ayuu bannaanka ku shubay rag badan ayaa guuldarraystay waa hagaag waa ay socotaa ciyaartu daawadayaashuna aad bay u qoslayaan waa yahay bal ibraahim dhankaa ka waran waxaa halkan ka socda galabta war mahadow ay waa ciyaar runtii aad u xiiso badan aad u xiiso badan ee, ragga weliba oo biyaha sida loo soo wado oo la rabo in baaldi ay ku dhammaadaan banaanka ay ku daadayaan war hadda banaanku ku daadiyey banaanku ku daadiyey waa ciyaar runtii aad u xiiso badan raggii way wada quuyeen mahadow qaar baa madaxa looga daadinayaa ciyaartu weli way socotaa
ibraahim oo raggeena wadaqeeyay ay maqanaya run ahaantiina ciyaartu waa ciyaar aad u xiiso badan oo malaha waxaaba laga doonayaa islaha inay baaldiyaasha ka dambeeya ama sakeelada ka ka dambeeya buuxiyaan Ee, ciyaartu waa run ahaantii ciyaar xiiso badan rag badan ayaa funaanadihii galabta halkan ila soo shir tageen ama ay kooxda ugu tartamayeen laga qoyey biyihiina waxay ku wadaan bannaanka Ee, waxaana islaha sidoo kale ee run ahaantii waa ka mamnuucoo lama ogola in gadaal la fiiriyo waa sidaa ibraahimow Ee, bal dhankaaga ka waran mahadow waxaan is leeyahay wax ku dhow soddon soddon galaas way ku shubeen haddii aan dhodhoweeyey baaldiyadii wax ku jiro macnaha inaan shan galaas dhammeen ayaan is leeyahay laakiin ragga yaryar sida hadday u tilmaantayba ayagaa hadda ugu roonba macnaha ayagaa ugu roon raggan waaweyn markay biyaha gadaal ka soo daadiyaan dabeesha ayaa sii qaadaysa mahadow war waa isgaabiyey ninkan farsamo u adeegsanaya markan farsamo farsamo ayuu adeegsanayaa mahadow ciyaartii way socotaa weli weli way socotaa nashaadkii ay ku bilaabata markaa malaha mahadow xoogo waxaad moodaa dadku inay daaleen maa ibraahimow ragga ee, rag badan oo qubaysta ayaa ku jira ee, markan waxaa garoonka ka soo baxay xaafadda imaam muslim ee, run ahaantii rag waaweynayeen u badnaayeen rag badan oo ka midana aad ay isu qayoon oy qubaysteen Een, waana arki doonaa insha allah bal guddiga iyo natiijada uu ka soo saaro ee, tartankan Ee, weli waxaa garoonka ku jira oo hawshii sii wada ama tartankii kusii guda jira oo ay wax u hareen ee, xaafadda caynul islaam
waayahay tartankii qaybtiisii koowaad ama wareegga koowaad waxaa ku guulaystay caynulislaam Een, waxaa leeyahay eh, ibraahimo waxaa guulaystay eh, caynulislaam eh, waxaana wax ka weydiin doonaa insha allahu tacaala eh, hogaamiyahooda bal iyo sida uu arko tartankii uu la galay xaafadda imaam muslim haye soo dhow ibraahim Een, bal ka waran guusha aad gaarteen galabta maayo guushan waa insha allah annaga waa soo diyaar garoonnay waana rajaynayna inaan ku guulaysano maxaan ku dhahaa waxyaabaha yararka annaga xoog kuma jiro shuqulna kuma lihin laakiin wax badanaa noo qarsoon dadka yaryaraanta yaan maarata dhihin daraydeeda yaraa la keenay haddii xoog la keena anagana xeelada iyo waxbaa noo qarsoon insha allah hornoo u sheegay waana ku faraxsanahay labaas dhibcood inaan qaadannay waana filayna marka horeba waana soo diyaarin runtii maalintii hawshaan la iclaamiyey ilaa haddeer diyaargarowgaasaan ku jirnay Eh, waxaad la socotaa guushiina waxbaa ka dhiman oo fiinaalkii ayaa dhiman oo haray Eh, maxaad is leedahay natiijo noocahaasa ka filan doontaan maadaama aad ku soo guulaysateen wareeggii ugu horreeyey ma insha allah waa rajaynaynaa Een, hadda waxaan taagannahay final aan taagannahay labada kooxood oo soo hartay imaam bukhaari iyo aljaziira kooxdii soo baxdaan sugaynaa annaga hadda bannaankaan joognaa insha allah idan waxaa waaye meel baan saarana insha allah raxmaan saan rajaynayna haddii ala yidhahdo waa hagaag bal waan arki doonaa insha allah waana kuu soo laabanaya waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ee furqaan meel walbo joogtaan waxaan idin leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal waa maalintii labaad ee ciidul adha almubaarak meel walbo joogtaana dhegaystayaal nagala qayb qaata farxadda ka socota garoonka magaalada kunya barow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose haatanna laba kooxood ayaa maaragtay isku soo hartay waa imaamu Mus- waa aljasiira iyo imaamu bukhaari xaafadahaas ayaa ku tartami doona biyihii hadda lagu tartamayay ee baaldiyyaasha Een, rag ayay soo dirsadeen oo shan qofa ayagana way isdiyaarinayaan jasiira al- xaafadda aljasiira iyo imaamu bukhaari ayaa haatan meydaanka ku jirta mahadow waa la isdiyaarinayaa waa la isdiyaarinayaa mahadow Eh, waa hagaag ee ciyaartii ayaa bilaabatay waa ay socotaa labadii kooxood waa ay tartamayaan waa imaamulbukhaari iyo aljaziira waana arki doonaa insha allah natiijada ka soo baxda waa ay socotaa ciyaartii rag badan ayaaba durbaba isqooyey oo biyihii iyagu isku shubaya Eh, iyagoo aan gaarsiinin baaldigii ka dambeeyey ama sakeelkii ka dambeeyey ee loogu talagalay waayahay waa ay socotaa ciyaartu waxaa la leeyahay oo guddigu ay soo bixinayaan digniino ku aadan inuusan qofku dhabarkiisa dambe fiiri karin ama gadaashiisa waa hagaag daawadayaashu aad bay u qoslayaan waxayna la yaaban yihiin halkan waxa ka dhacaya waa hagaag xaafadda imaamulbukhaari waa ay dadaalaysaa waxayna isku dayaysaa inay sakeelka biyaha ku hubsato rag badan oo ka mid a aljaziira waa isqooyeen biyihiina waxa ay ku wadaan sakeelka bannaankiisa waa hagaag waa ay socotaa ciyaartu run ahaantii dad badan ayaa qoslaya
sakeelka iyo dhulka iyo biyaha maxaa kala haysta haye haye waa yahay waa yahay sakeelada ayaa la soo wadaa aan fiirino waa yahay imaamu albukhaari ayaa ku guulaysatay heerkii koowaad ee tartanka imaamu albukhaari soo laabta
waa hagaag ee wareegga labaad markana waxaa laleeyahay waxaa ku guulaystay imaamulbukhaari tartankii dhex maray iyada iyo aljaziira ee markana waxaan eegayna ayaa laleeyahay fiinaalka waxaa garoonka soo gelaya caynulislaam iyo imaamulbukhaari waan arki doonaa insha allah natiijada iyo siday noqoto waa ay bilaabatay ciyaartii waxayna dhex maraysaa markan imaamulbukhaari iyo caynulislaam waa ayay socotaa ciyaartu waa fiinaalkii waxaa halkan fagaaraha ah ku hari doona kooxdii guuldarraysataa waxaana soo bixi doona kooxdii guulaysataa waa ay socotaa gaagaabyaashii ayaa markan dadaalayo garoonka soo galay mahdow mahdow ee gaagaabyaal leh maa labada dhinacba waa lasla gaagaaban yahay markaan cidda soo bixi doonta cidda soo bixi doonta mahdow tan in la arka lay weeye imaamu bukhaari mahdow waa tan hadda ku guulaysanaysay caynul islaamna runtii dab yar ma shidayaan dab yar ma shidayaan runtii toos ayay ugu shubayaan ciyaartan aan aragna mahdow cidda qaadda runtii imaamulbukhaari ayaa hadda ii muuqata ah mahdow sidii mataqaanaa dub- tubbo mataqaanaa biyo laga shubay oo fuusto lagu shubay oo kale ugu shubay maasha allah oo si fiican mataqaanaa ula helaya sakeelka ee mana ka liitaan caynul islaamna kalama- kal- kal- kama liitaan runtii carruurtii yareeraa Een, waana arki doonaa marka cidda guusha raacdo
waa ay socotaa ciyaartu run ahaantii waxaa garoonka ku jira laba kooxood aan kala yaraysan mid walba iyaga ka mida horey ay ugu soo guulaysatay tartannadii ay soo gashay waa la ishayaa ciyaartu waa mid aad u adag hase ahaatee waan arki doonaa natiijada iyo halka ay ku dambayso waa yahay hal koox ayaa dhammaysay imaam albukhaari waa dhammeeyeen imaam albukhaari waa dhammeeyeen waxaan sugaynaa soo baxa imaam albukhaari soo baxa imaam albukhaari bannaanka imaada soo baxa galaasyada dhiga meeshiina kusoo laabta waxaan ka dhul sugaynaa xaafadda caynulislaam waa yahay caynulislaam ayaa weli socota aan aragno biyahooda haye caynulislaam ma dhammaysan soo baxa haye soo qaada sakeelada marka labada sakeel hala soo qaado labada sakeel hala soo qaado cidda ay guushu raacdan aan aragno cidda ay guusha kama dambaystaa raacdan waa isla arkaynaa waa isla arkaynaa kollay biyo yar kuma dhicin labada sakeelba aad baa loo dagaalamay ha ka daadin u ilaali u ilaali u ilaali u ilaali adigana haye tartiib ha loo wada sakeelada biyo badan ayaa ku jira waa yahay sakaalka caynulislaam waa la keenay waa yahay cabir in loo qaato maahana lama kala saari karo waxaan u qaadanaynaa cabir cabir ayaan u qaadanaynaa aad baa la iskugu dhegan yahay cabir ayaa lagu kala saari doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo tartankii biyo gadaalu shubka waxaa ku guulaystay xaafadda caynulislaam waa yahay caynulislaam ayaa imaamu albukhaari kaga guulaystay labada darajana ayagaa la wareegay
waa hagaag markan waxaa guulaystay ahlaya caynulislaam haye bal guusha aa gaarteen ka warrama wallaahi alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh waxaa waaye fardo laisku ha- laisku hayo laiskuma faaniya soomaalida tiraahdaa Een, markii afarta koox loo fiiriyo horta xoog kuma gaarin dadka kale ilmo yaryar oo toban jira labayo toban jira ay xaafaddeena ceynulislaam u badan tahay Een, tartamada meesha lagu soo bandhigay waxay u kala qaybsan yihiin laba tartan tartanna waa tartan xoogeed tartanna waa tartan xeeladeed alxamdulilahi dhanka xeeladda boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaan leenahay waa waa waa isku dayna waan haynaa laakiinse waxaa weeye waxaa u malaysaa xoogaa in dhanka xoogga nala jiidanayo haddaadna xoogteen waanoo xeelade fariinta aad diraysaa marka waa taa waxaa waaye insha allah guusha annaga dhankeenna jirtaa insha allah ilaah idinkiisa waa yahay ciyaar xiiso badan ayaa soo gashay waa yahay ciyaar aad u xiiso badan waa barbaarta gaashaaman weeye waa yahay waa yahay barbaarta gaashaaman ayaa mataqaanaa markan soo gashay mikrofanka ayaan ku duwi doonaa buunkoodii alaabtooda ayay wataan intii deyi lahay aniga diinta intii deyi lahay aniga liidila aadaawe ehe diinta intii deyi lahay liidila aadaawe diinta intii deyi liidila aadaawe ehe diinta intii deyi lahay liidila aadaawe diinta intii deyi lahay
Thank you.
daada la quraan dhiga waaya daliil waa ilaahey daraska waa la dhooraa ducaa laga helaa da'yartana waa la daandeeyaa adanka daade daadey dhegaysoy daadahey dhegeysta aniga deyi lahay diintey intii deyi lahay diyaaradada dejahaa diintey intii deyi lahaa diintey intii deyi lahaa diintey intii deyi lahaa diintey intii deyi lahaa daantii deyi lahaa daantii deyi lahaa arooyinow dalkan maluu deeyi karaa deeyi karaa dalkan maluu deeyi karaa dowladda diinba aaba laheen dalkan maluu deeyi karaa dowladda diin diin aan laheen dalkan maluu deeyi karaa dowladda aa diin aan laheen dalkan maluu deeyi karaa dalkan maluu deeyi karaa dalkan maluu deeyi karaa dalkan maluu deeyi karaa dowladda dalkan maluu deeyi karaa dalkan maluu deeyi karaa dalkan maluu deeyi
laqmooj aankani behebeedaanka bax ani buruda ah baabiha behebeheedaanka
badalla qur-aandhiga waa bilo waa ilaahey aniga baalkiisii geey bariiri baalkiisii geey oo burunta baarkaa ka baxsaabi bariiri baalkiisii geey burunta baarkaa ka baxsaa burunta baarkaa ka baxsaa burunta baarkaa ka baxsaa bariiri baarkaa ka baxsaa bariiri baarkaa ka baxsaa burunta baarkaa ka baxsaa burunta baarkaa ka baxsaa burunta baarkaa ka baxsaa bariiri baalkiisa igee burunta baarkaa ka baxsaa bariiri baalkiisa igee burunta baarkaa ka baxsaa bariiri baalkiisa igee arayinow beentey maaha adanka dhegeysto aniga bilaahintey maa bilaahi beentey maa aniga waa bireeha bangaraafta bilaahi beentey mee waa bireeha bilaahi beentey mee waa bireeha bangaraaf war waa bireeha bangaraaf waa bireeha bangaraaf waa bireeha bangaraaf waa bireeha bangaraaf waa bireeha bangaraaf
waayahay haddana waxaan u yeeraynaa abwaan ka mida majmuucad sawt ribaad oo gabay noo soo jeedin doona majmuucad sawt ribaad abwaanadeeda mid ka mida abwaan cabdullaahi alansaari ayaan u yeeraynaa oo gabay noo soo jeedin doona biidn illahi albaari
waxaanu halkan ka soo jeedin doonaa gaway la yidhaaho goobaabo
gada mansada gabay ama gayreerkeedii kama guran abwaan geesa baxay oo garoonsaday mana ihi badaxa guuxiyo gudul la malayo hayeeshee gidii aan rabiyo goobta ii furaane aan gorfeya maantoo kala gacantogalayne afartaa gahdii hore gogol dhigedidhe gudguda soo curtiyo gulama roobedhe abwaan golacii tagiyo gabya go'ashadiisidhe shacbigayga gobtaa gobaabadoodiidhe golaaftinka magaare waa gunda degayay gumaystuu niman qabsadayo gunnima dooni gedda kale ku nool gujiyo gaxda laga maalo gurta ay yuuleeyihiin haddaan ku galgaal bixiyo halkaa noola gon leeyahay garo ujeedkayge gambaday amiso markay tidhi shabaab waa la gubayay guryihii aydunkaga geratan yaad ku gamadayne bal inuu gumaystuhu xeelad wato duni gogoshiinna innaguna gargaarkiinna nahay gaylan dereerede qalbigiinna waa gubtoota la geli waaye gaaridaad dhashay midaad guursatee guriga ku joogto iyagoo goriyo ayaan kufrigu u garcinayayo adiguna ganacsibaad goobu daydaye inta daba go'lin nolol lagu gumubayo magiislaabka adigoo qaatayee gaal la diriiraya oo gintaalkugu dhaca iga roon nololka guuraaye gacalkay dhegaystow girada waa guule ninkii gaari buuxsaday ninkii gumacalle baba guryihii firdowsaa guulahay idin garwaaqsine gudaheed nicmaan kala go'in gabdha lagu sheegye garaamkii baa naga go'ay ma jirto oo gabaabsiyahe garaadada intaa la eg ayaar laguma garayni ninkii taagul darre moodayo gaabis baa tahay nimanka gintaalaha sitee gorada loo buuxshay ogooriyo ayaan kufriga gawda ku hayaane gumaad bay kala dul dhaceen galahyadoodii godob hore haddii laga galee nabarna loo geystay gura socodkoodu waa sidii mici gaaloolkii gaatintoodu waa sidii gooshi libaxede gashigooda gaaladii qabtay fooda geliyaane go'aankooda guud waxaan goyska dhiganayno gedda hore waa inaan guryaha didnaye gedda noo xigtaana waa inaan gaardalaasinaye gedda noo xigtaana waa inaan garne loo qaadnaye gedda noo xigtaana waa inaan gaadiidka fulnaye gedda noo xigtaana waa inaan gulla barinaye gedda noo xigtaana waa inaan gamaca didnaye gedda noo xigtaana waa inaan guraba hallayne gedda noo xigtaana waa inaan guusha dhelinaye geesigii naftii gatay markuu goobta hore gaaray gaariguu sitay markuu kufriga gogoyey gurxankuna markuu batee galowga yeryeray gaara bidhaankuna markuu isgudba gibil faaninayo akuna geesaha kaciyey sugur xamayaallo sibinkuna giriiri haye guxna kala reebin innagoo muuqoodii gadhan geesna uga beedhin gaddada ku qaad waysnidh oo gadnay nafteeniye waxbaa gebiga yuu ila gudbine waxaan ku soo goyey nimaad garan gediyo gebiya hantise waan geesa baxay miihiyo garoonsadaye gayraaradan leeyahaan doonayaa inaan dunada gaarsiiye oo gooba badan wadana allah haydan garadsiiye oo gooba badan wadana allah haydan garadsiiye
galabta waxaan joognaa garoonka sayid maxamed cabdulla xasan lagu dukado salaada ciidda oo ah musalaha deegaanka sidoo kalena galabta waxaa ka socda halkan fantasiyo ama dabaaldegyo ciidda ciiduladxaal mubaaraga ee sanadka kun afar boqol afartii saddex yani farxadda looga qayb qaadanayo Ee, hadda waxaa ka bixiyay mid ka mid ah waa- abwaaniinta Ee, bal maadaama adigu dadka daawadayaasha ah ka mid tahay halkana galabta aan loo kala harin bal farxadaada iyo dareenkaaga iyo ciyaarihii halkan lagu soo bandhigaya sidaad u aragto aad iyo aad horta yaaro taan oo kale weligeey ma arag oo dadkii oo tiimamkii oo la diyaariyey oo kala nooc qaba dadkii oo aad u- garoonkiyaa la habeeyey oo maanaa dadkii aad u s- dad badan oo imaaday hataa dad waxaan arkayay dariskayga dad muqdisho ka imaaday inay daawasho ciyaaraha wilaayad ka dhacaya iyo farxadda iyo damaashaad ka soo qayb galay aad baa loo wanaajiyey weliba sanadkan aad buu amre insha allah bal xiisaha dadka ee barnaamijka shalay halkan ka baxay iyo dabaaldegii halay iyo shalay halkan lagu soo bandhigaya tartankii uu ku hayay ka war aad iyo aad ilaa maanta iyo shalay waxaan u malaynayaa weli waa la sugaya dad aa waa dhafrayn dadka ciyaar shalay lasoo bandhigay ciyaar aad hidii dhaqan ah, aad u wanaagsan bay ahayd runtii aad baa looga hela insha allah
soo dhow bal halkan galabta maxaa kaaga muuqda
aad iyo aad farxad
Ee, adigu shalay ma ka soo qayb gashay halkan haa waan soo qayb gale maxaa kaaga muuqanaya farxad oo aad iyo aad u weyn ciyaarihii sida gaarkaa kusoo jirtay maxaa ka mid ah
kuwii buunka yarnaa Waa gartay. hidaha iyo dhaqanka yah hidaha iyo dhaqanka kooxdii hidaha iyo dhaqanka soo ma haa waa gartay Ee, ciyaaro noocaana weli ma ka soo qayb gashay mise
bismillaah magaceyga waxaa layidhaha umu casal barxadda waxaa joognaa oo ciidda oo kuunyi barow masallaha sayid maxamed cabdulla xasan alxamdulilah shalay iyo maanta si fiican ayaa u ciidinay si wacan ayaa u ciidaynaa cayaaraha waxaa iigu xiiso badnaa aniga nimankii madaxa geedka loo soo geliyay buunka yeerinaayey ee hiday dhaqanka kuwaasaa iigu xiiso badnaay waxaa iigu soo xigay ilmaha yaryarka ah ee dhabarkooda biyaha ka shubaayey maasha allah si fiican ayaa u ciidinay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahayga muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay taqabal allaahu mina waminkum saalix alacmaal waxaan ku waxaan ku faraxsanahay maadaama aan meel farxad weyn oo fagaaraha kuunibarow aan joogo mar badana waxaan ku ciiday wilaayaadka weligay meel gaal ay joogto kuma ciidin waanu ku faraxsanahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adarkayga hal meeshaasaan kusoo kowayaa
salaamu calaykum walaalayaal mujaahidiintu waa ku mahadsan yihiin maadaama ay noo soo bandhigeen bandhiga oo laga dhigay gobolka shabeellada hoos lagu dhigay waan ku faraxsannahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay siiba mujaahidiintaan ku faraxsannahay ilaahay ha nooga yaal laakiin waxaa mahad le ilaahay ayaa mahad le suma mujaahidiintaa mahaddaas iskale ilaahay ha nabad yeelo bashbash iyo barwaaqaan ku noolnay alxamdulilah wax dhibaato lama qabno mujaahidiintana kor allah ha ka dhigo gaaladana hoos allah ha u dhigo weli halkaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan dhegeystayaal meel walboo joogtaan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haatanna tartan cusub ayaa la gelayaa tartankan waa tartan kuraas lagu tartamayo tartankan waa tartan kuraas lagu tartamayo waxaana la leeyahay kuraasahan afar meelood oo min afar ah oo kuraas ayaa la soo dhigay Een, kuraasahan marka waxaa la leeyahay waa lagu fadhiisanayaa marka lagu fadhiisto qofka asagoo ku fadhiyo ayaa laga hoos qaadaya marka marka laga hoos qaado waxaa la rabaa sidii kursigu ugu fadhiyo oo kale inuu isku haayo ayaa la rabaa loo leeyahay marka waa arki doonaa xaafadda marka ku guulaysato waa arki doonaa insha allah waaya waan bilaabaynaa waktiga ayaa nahaya haye haye asxaabtii ka siibi lahayd diyaar noqda koox kasta hal qof ha u tago haye in laga siiba la rabaa haye koox kasta waxaa la rabaa kuraasta in laga siiba haye isku jiifte kow labo saddex saxda waayahay mahadow mahadow ciyaartii way socotaa ha yeeshee laakiin rag baa dhici raba mahadow rag baa daalay aljasiira ayaa dhulka aad ugu dhow iyo imaamu muslim laakiin waxaad arkaysaa imaamu bukhaari way iska baashaalayaan gacmaha ayaa kor ugu taagan waxaad mooddaa in mataqaana kuraas ay ku fadhiyaan laakiin aljasiira aljasiira aljasiira aljasiira ayaa dhici rabta aljasiira aljasiira way dhaceen way dhaceen way dhaceen way dhaceen way iscelinayaan laakiin way dhaceen mahado mahado aljasiira ayaa dhacday ayagii ayaa is eedaynaya ee imaamu muslim ayaa liiliicaysa ayagana markan ciyaartu waxaa weeye xiise ayay leedahay imaamu muslim ayaa mataqaanaa sidii geed dumira oo kale u dhici rabo marka mahadow ciyaartu way xiise badan tahay laakiin waxaa iska baashaalaya caynul islaam oo ciyaal yaryar ah oo runtii dad fudfudud ah way iska baashaalayaan oo dhoolatus ayay ku jiraan gacmaha ay iska taagtaagayaan imaamu bukhaari ayaa ayagana dhici rabo waxaa kaloo dhici rabo imaamu muslim ciyaartu way socotaa way socotaa ciyaarta imaamu bukhaari ayaa dhici raba imaamu bukhaari ayaa dhici raba imaamu bukhaari ayaa dhici raba way daaleen waayahay imaamu bukhaari ayaa meeshii u dambaysa ka maraysa geed dumay oo kale ayay u dhici raba mahadow
ibraahimow ciyaartu waa mid xiiso badan sidaad aragtaba imaamulbukhaari markii hore waa ay faanayeen oo murqaha ay la soo baxayeen ee rag iska raaxaysanayay iska dhigayeen gacmaha ayay kor u taagayeen hase ahaatee haatan xaaladdu waa ay ku xun tahay waxay dhulku isii dhoweynayaan dhabarka ee daawadayaashuna waa ay arkayeen aad bayna ugu qoslayaan ibraahimow mahadow way dhaceen way dhaceen imaamu bukhaari way dhaceen mahadow mahadow imaamu bukhaari way dhaceen way dhaceen imaamu bukhaari ayaa aad isku difaacaysa waayahay kor ayay isku qaadeen kor ayay isku qaadeen kor ayay isku qaadeen ha yeeshee war war gaagaabyaashii ayaa markana idan xaysata war mahadaw ciyaartu meel adagay maraysaa wiilashii yaryara caynul islaam ayaa ayagana runtii markan soo liiliicay way haysataa imaamu bukhaarina hadda waa iscelinayaan laakiin waan arki doonaa had waan arki doonaa qofkii dhuulku ku hormara dhammaan waa la wada daalay laakiin waxaa weeye xalku wuxuu marayaa nin walba adkayso imaamu bukhaari way dhaceen imaamu bukhaari way dhaceen marka waxaa weye si farsamaysanay isku celinayaan laakiin imaamu bukhaari way dhaceen guushu waxay raacday caynul islaam ayaa guushu ay raacday ibraahim neeshim uu hogaaminayo war ibraahim neeshim ayaa guushi raacday ibraahim neeshim ow soo dhowow war ciyaalkii ayaa la xidbaarayaa war waxaa guulaysatay caynul islaam caynul islaam ayaa guulaysatay ibraahim neeshim iyo asxaabtiisa ayaa guulaysteen way faraxsan yihiin carruurtii ayaa kor loo ximbaarayaa bal soo dhowow ibraahim neeshimow runtii waa adigii haddaa hanjabay oo tiri runtii wax badan baan soo wadnaa marka soo dhowow maayo waa diyaarsan annaga hawsha hawlaa u soo diyaargarowday weliba annaga saacadaa soo xidhannay dad saacad soo xirtaan ahayn oo loola jeeda saacadda maxay tahay saacadda waxaa ula jeednay wakhti hadduu dheeraado si macnaha qofka adkeys u yeesho sababtoo ah markaad garoon gelayso waxaa rabaa inaad wakti dheer soo qaato meesha ugu tag nus saaca waxaa rabaa inaad hal saaca soo diyaariso aad ishey karto marka annaga isaanii diyaargaroo soo galne annaga xoogna ma wadano waxaan wadanaa maxaa farsana xaaladaan wadanaa waayahay aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay carruurtii ayaan fursada siin doono iyagana guulaystay runtii waa hagaag bal dareenkaaga ka waran dareenkeenna aad u sareeyaa haddaanaan cidaacadda ka hadalnay waxaa waayey afarta koox ee tartamaysa waxaa waaye fardo liskuma faaniya soomaalida tiraada haddaanaan hore u sheegnay kooxaha waxaa waaye kooxdeenna aad bay ugu yaryar tahay marka loo eego niman odayaala horjoogu ah rag xooggan oo waxaa waayey dhisan kooxaha kale horjoogu ah dadkoo dhan waxaa waaye aad bay noo yasaayaan markii ayna fiiriyaan ceynulislaam xoogaha bariiska iyo waxaa waaye ilaa jarjarkee dhuu yaryahaa la dareemayaa mafad laakiinse haddii xoog waxaa waaye hoosha tahay ciyaaruhu kama maqna xeeladda dhanka xeeladda waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan qaadi doonno guud ahaan tartanka afarta kooxood ee deegaanka kunya barowna insha allah inaan ku guulaysan doonno ayaan rajaynaynaa insha allah waayahay aad baad umahadsantihiin aad baad umahadsantihiin waayahay dhegaystayaal weli halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan haatanna tartan aad u qiimo badan ayaa la wadaa moota ayaa la wadaa waa lagu dul istaagay iyadoo la istaagay ayaa la wadaa runtii waa ciyaar aad u xiiso badan waa la taagan yahay waxaa lagu wadaa qaab mataqaana aad mataqaana aad ula yaabta mootada dusheeda ayuu taagan yahay qofka mootada wada waa ciyaar runtii cajiiba waa runtii ciyaar cajiiba idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad nagala socotaan meel walbo joogtaanna waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal ayaan idin leenahay fagaaraha weyn ee magaalada kunya barow ayaan ku sugannahay waa maalintii labaad ee ciidulcadxa almubaarak dadka maanta kusoo ciidaystay masallaha weyn ee magaalada mataqaana maalinta labaad ee ciidda fantasiyaha loo dabaaldugaya waxaa ka mid ah cabdirasaaq macalin xasan oo ka mid ah shaqaalada idaacadda islaamiga alfurqaan cabdirasaaqow bal ka waran maantay dareenkaaga ka waran ciidda bismillaah alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin warniyahow maanta haddaan ka warbixiyo ee gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada baraawe kuunyi barow ay ku tirsan tahay ee cayaarihii ugu dambeeyey adduunka oo laga qabto cayaarihii ugu dambeeyey ayaa ka dhacay weligeyna maanaan arkin cayaar cayaartan ka fiican ee sida oo maaragtay dumarka carruurta dhallinyarada ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayay maaragtay qiibaheeda kala duwan iyo warbaahinta alfurqaan ay maaragtay iyo alkataa'ib gebigooduba maaragtay ay isku dhex jiraan fantafiyeedkii maanta ay soo bandhigeen caalamka in maaragtay ay jirta ma u malaynaay khaasiyan haddaan kala qaado waxyaabaha meesha aan ku arkay mooto nin oo wado oo hal lug ay ka socoto asagana uu saaran yahay marba dhinac iskaga beddelaay ayaan arkay gaar ahaan waxaan kaloon arkay rag mujaahidiin ah oo gebigooda maaragtay hal labis ay isla wataan oo maaragtay xaaladaha ay soo gudbinayaan anugu aan la yaabay oo weligay cayaaro badan waan soo arkay intaan amrigayga aan ku jira cayaar cayaartaas la madayna weligay maanan arkin cayaaro badan ay soo bandhigeen cayaaraha aan la yaabay intaasay ka mid yihiin waayahay maxaa si gaara marka kuu xiisi gelay marka ciyaarihii socday maxaa si gaara aad markaa u xiisaynaysa adiga cayaaraha oo maaragtay aan u xiisaynaayay mid horta shalay ay ahayd midda maantana cayaarta oo mootada ayaa aad u xiisaynaya anigu ma anaan arkin mooto oo maaragtay nin qof oo qof oo weyn oo rag eh oo saaran yahay qaabka loo wadaayo hal lug iskaga socoto marba dhinaca oo u rogaayo eenna dha'aynin asagana aan dha'aynin wax la yaab le waaye waayahay aad baad umahadsanta guud ahaanna barnaamijkeenii halkaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa waxaa sidoo kale si guud ahaan maanta lasoo gebagabeeyey galabtan munaasabadihii ciidda iyo fantasiyaha ka socday magaalada kunyabarow ee labadii maalmood aan soo dhaafnay ka socday hase ahaatee guddigu waxay ballanqaadeen in caawa la baahin doono barnaamij aad u qiimo badan kaasoo ah multaqo weyn oo ay ku kulmi doonaan dhammaan dadweynaha maalmahanba ka qayb qaadanayay munaasabadda ciidda multaqahan waxaa lagu soo gudbin doonaa insha allahu natiijooyinka tartamayaashii tartamayey maalmahanba tan iyo kulanti dambe wa subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk